hadda waxaa la taaganahay murshad baaruud oo kamid ah dadkii ka hadla maantay muctamarka maanta waxaad ka hadlaysay luqadda englishkaad ku hadlaysay dadku saas ma wada fahmaan maxaad ka hadashay maanta bismi illahi raxmaan raxiim wallaahi waa iska nasiib daro anugu kolley maadaamanu bulshada ka tirsannahay waxa damage bulshada gaadsiinaya oo magaca ka xumaynaya oo mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee gobolka ku ciyaaraya inaanu difaacno magacanaga waa muqadis waa waajib meel kasta iyo goob kasta ayaanu ku difaacanaa masaajidadana waanu difaacanaa imaamyadana waanu difaacanaa waa muqadis waa waajib meel kasta iyo goob kasta ayaanu ku difaacanaa masaajidadana waanu difaacanaa imaamyadana waanu difaacanaa bulshada guudna waanu difaacanaa marka taasaan u taagannahay habeen yaad ka difaacay waxaan ka difaacanaa dadka beenta ku haya dadka munaafaqada la daba taagan dadka doonaya inay muslimiinta kala baabi'iyaan oo kala dumiyaan dadka doonaya inay mataqaanaa masaajidada xidhaan iyo midiyada oo mataqaanaa iyaduna huseen warka dhigato baanu baanu baanu doonaynaa inaanu runta iyadana u sheegno inay dadka dadka igu yihiin dad wanaagsan oo sharciga u hoggaansama waddanka oo shaqaysta oo nabad ah wixii dhacayna aynu masaajidada iyo dadka bulshada guud aanu mas-uulka ahayn waxaa jira xaqiiqadu ay tahay dad waaridiina lagu tilmaami kara dhibanayaal inay yihiin oo ay ma ka maqan yihiin marka ma dadkaasaad ula jeeda wax difaacay maya maya dadka waalidiinta ilmuhu ka maqan yihiin xaq bay u leeyihiin inay ilmahooda raadiyaan ummadda guud iyo annagana waajiba naga saaran inaanu caawino dadka laakiin shaksiyaadka kale ee doonaya inay ummadda kala dilaan oo masaajidka ku been abuuraya way kuwan ka hadlaya laakiin waalidiintii waa qayb ka mida masaajidka iyaga laftooda masaajid ka mida iyaga laftooda annaga naga mida annaga laftigana waalidiina marka waalidiintu iyo annagu waxaan farqiga noo dhexaysa ma jirto waalidiintu waa dad masaakiina oo ilmahoodii waayey siday ku heli lahaayeenna in lagu caawiyaan waa aaminsanahay garyaga daraba in lagu caawiyo arrintaas siday ku heli lahaayeen ilmahooda ma la dhihi karaa qadiyadan masaajidka iyo ilmaha sidii ku saabsan cid aan soomaali aan ahayn baa ku lug leh
ma garan karno taa baaritaankeeda ma doonayna dawladda baaritaan ba ku haysaa marka waxaan ogaan doonaa inay ku lug leeyihin in kale markuu baaritaanku dhamaado seedaa maxaad u malaynaysaa in lagu xallin karo maadaama ay yihiin wax muslimiintiga soomaalida ka raadhacaya waxay tahay soomaali yihiin waxay idaacadaha warbaahinta maxalliga la hadlaya soomaali yihiin dhinaca kaleetana ay masaajidkii mas-uuliyiintiisi ay iyaguna ka hadlayaan dhibaatada ay keeni karto sa aad adiguba ka shaksi ahaan aad maantay aada uga hadashay maxaad isleedahay waxbaa lagu xallin karaya
xalku xalka ilaahay baa haya mataqaana laakiin anu waxaan aaminsanahay in xalku uu iska iman doono baaritaanku wakti buu qaadanayaa ha la sugo baaritaanka dawlad baa ku jirta meesha wadan bilaa dawlada ma joogno dawladda ha loo daayo iyadaa investigationkeedu markuu gabagabo noqdo fadli ka dhigi doonta sida sharcigu qabo marka baaritaanka wixii ka soo baxa ayaa wax laga dhigi karaa waxaa ognahay dawladda inay ku dhex jirto waan haddana waxaa socda in weli warbaahinta layska rajinayo amaba layska celcelinayo waxaan leenahay ninkii soomaaliya oo waxay ku dhacda inay sii socoto in warbaahinta hadalla layskaga furfuro ninkii maamul doonaya wax lagu xallin waayo ninkii maamul doonaya iyo xukun raadsanaya soomaaliya haadaan inagu leenahay halkan masaajid baa yaalla masaajidkuna waa lagu cibaadaystaa ninkii inuu cibaadaysta doonaya masaajidka soo galo kii maamul iyo siyaasad iyo doonaya inuu soomaalida wax ka sheegana meel wax laskaga sheego soomaaliya hadda way ka socotaay anuu waxaan dhihi lahaa soomaaliya raggaas iska aagaan
waa waa waa maasanta wax kale ma jeceshahay maya waa maadanta thank you aad baad mahadsan